أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa wajiyo cusub u yeelay khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya wilaayada bakool ayaa isbeddel ku samaysay golihii nuqabadaha ee wilaayada iyadoona magacaawday xubno cusub oo ka mid ah golahaasi ardayda madarasada umucadiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayada baay
جئناك جئناك ليلا والله يرعاك ليلا يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgallo qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex murtad oo mid ka mid ah lagu magacaabo maxamed raage oo ah sarkaal murtad ah dhanka kale wilaayada gadow mujaahidiinta ayaa gudaha degmada beled xaabo waxay qarax kula beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah maamul goboleedka gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa wajiyo cusub u yeelay khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare shir lagu sheegay wadatashi oo maamulada shadaldiriyada ah ee puntland iyo jubbaland ay ku qabteen magaalada garowe intii u dhexaysay saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ayaa si cad u muujiyey qotodheeraanta khilaafka u dhexeeya labadan maamul iyo kooxda ridada soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saareen labadan maamul waxa ay ku muujiyeen inaysan aqbalin wax kabedel lagu sameeyo waxa ay ugu yeedheen dastuurka ku-meel gaarka ah waxay ku eedeeyeen kooxda riddada inay isku dayeyso inay keligeed wax ka bedesho dastuurka taas oo khatar gelinaysa ayay yidhaahdeen hanaanka waxa ay ugu yeedheen federaalka puntland iyo jubbaland waxay ku eedeeyeen kooxda riddada uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud in si xun u adeegsatay waxay ugu yeedheen awoodda dastuuriga ah iyo inay ku takhrifashay maamulka hawada dalka taas oo loo adeegsaday cadaadis siyaasadeed oo ka dhan ah maamulada kasoo horjeeda siyaasadda muqdisho maamuladan ashaadaladiriyada ah ayaa kooxda riddada ku cambaariyey inay si toosa u wiiqayso waxa ay ku sheegeen nidaamka federaalka iyadoo marar badanna hab siyaasadeed u isticmaashay ayay yidhahdeen dhaqaalaha ay gaalada caalamku siiyaan maamuladaas iyo xafiisyada kooxda riddada labadan maamul waxa ay sheegeen in ay dacwad rasmi ah u gudbiyeen hay-adda gaalada qaramada midoobey u qaabilsan duulista hawada taasoo la xidhiirta maamulka hawada soomaaliya oo ay kooxda riddada u adeegsatay siyaasad iyo eex taas oo ay u arkaan ayay yidhaahdeen sharci jebin iyo xadgudub ka dhan ah xuquuqdooda aad baad u mahadsantaa caliyare wilaayada bakool ayaa isbeddel ku samaysay golihii nuqabada ee wilaayada iyadoona magacaawday xubno cusub oo ka mid ah golahaasi abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey kadib kulan ballaaran oo magaalada boordhuxunle ay ku yeesheen golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ayay ku doorteen afhayeen iyo xoghayn kadib markii raggii nuqabada ahaa ee xilalkaasi hayay midna uu shahiiday idam ilaahay midna xilkii laga qaaday howlka kulankan uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa madashii nuqabadan ay ku dooranayeen xubnahan cusub falaqayn wadatashi iyo aragti isweydaarsi kadib waxay nuqabadu afhayeen u doorteen malaaq suubow xasan maxamed halka xoghaynna ay u doorteen malaaq cabdulaahi dheere doorashada xubnahan cusub kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxiyidiin iyo qaar ka mida golihiisa nuqabada iyagoona sheegay in doorashadan ay ahayd mid ay ku mideysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan marka may haytay lama xubnood doorashadiyo sidii mulalan doortay keliya may haytay inica malkan wada jar an socdo maaragna sidii lan walba kaalantii kuukaadinyi dhinigiishaylahan ku galnaylakan ku dayacan dhammaan may ka mid haysanaa kitaabkan ilaahay inuunan gargaar kitaabkan ilaahay inuunan shageeyaan odayaalka nuqabada kitaabkanna ka shageeyan walay awaamirtana kitaabkan ilaahay ku qaadaan walaayadii ayoon isku hirnaadaan waxyaabaha golo tanfiidu ama dadka badanyiin nuqabada gobolka qabayla dega eedaan badanyiin sideedan qof keliya may wahalankii masaladun laka mashaqaay uleyskan la saarina walka takliifi uleys la saarilayo asii ahaatee inay dhisanaato nidaam jaroona saasa kumid ata haddii la hasdoorin madeeyo mas-uuliyadda saas u lusta laka qaadi dadkii gaadadin ilaahaynin fududaayo ilaahay may weydiisaane si wanaagsan ilaahayna waafajiyo maybo golaha nuqabada inaynu maybo doorashada tiya maybo ka samayn boorkalaskuka jafaw eh horta ama maybo doorashada hatilay bilaawaan mee bilaawna haytay maybo doorasho jartay amiira lahaynay laakiin hata boorasku jafaw leyo lang leeraw maybo suubaw hasan leeraw ya maybo may ka weelnayhin afayaan doorani may kale dooranayhin lang cabdilaahi dheer leeraw maybuha ya hatina doorani usuna may kuwenay kaatib oo nuqabada kaatib joe dad laka doodi mee dad maybo korsiyaal iska tumi mee dad maybuwa lacag laka raadiyay mee ilaahay fadla jeyu maybuwa dastuurtkan ula kitaabka ilaahayu kitaabka ilaahay ana ka dhagamaan insha allahu tacaala sili ogsoonyi golaha malaage maybuha gobolka bakool sida humnoodahaayan maybuwaha amiirsho malaag muhdiin kaatib iyo afhayana lahayan macnaha kaatibkii shahiidi ilaahay shahidiisku ogolaad abdilaahi maadaryahay boos inoo banaaway markan koreyta horta ilaahay subxaana wa tacaala ma ilaahay an weydiyaane ilaahay ina dumbij ay dhaafa helshayn reede an dayacana taas madaan dunka godob lanka kale walaalka lamaad afhayaan ahay maarmaaro dheraay ilaahay ilaali kulley usiina may baaha salaynin bedeli marka lamaadaas qofaa boos inoo banaaway lamaadi qof boos yo lamalaan haka bedelani may baa una ha doorani rabitaan laha ka dooradii yoon ogolayna waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in wilaayada ay soo dhoweynayso xubnahan cusub ee malaaqyadu ay doorteen isagoona ugu baaqay guud ahaan nuqabada inay si wadajir a ula shaqeeyaan xubnahan ay soo doorteen
ragga oo hadda la magacaabay golihii nuqabadii hortab shaqeeya ay dhisnaayay walaalkii shahiidi iyo walaalkii la bedelay boosi marka may waa dadka isan magacaawdeen isan la gaadni jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aani markuu shaqadii dardar geliyey meelaha duwal marahayaan wal kusii dhaqaajiyaan ilaahay kawaala waana ogaaday oo shireedii walqobada korag maabale idaaradii iyo maamulkii iyo bal laylanka talagalima may wahaan dadka shaqada gobada faday hortana qobada jarib ugaasidii oo haayaan marka insha allahu tacaala dadka isan hakalafteen ooyoogo marka diidinyiin oon ogolayna goorta laku geliyey laari walaun qaadasan laari in garab langnagado insha allahu tacaala lan kaalmayo ilaahayna lan tuugo in ilaahay subxaanahu wa tacaala sawaabka iyo towfiiqda waafajiyo anuunaka wilaaya ahaan sayn la gaadni insha allahu tacaala waana la shaqeeyaana antiiba may wahaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku sugun yihin si kastaba doorashada xubnahan cusub ee malaaqyada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa u dhacday si nabadgelyo ah waxayna ahayd mid ay ku wada mideysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan sida ay sheegeen nuqabadii kulanka ka hadashay ardayda madarasada umuucadiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya acuudu billaahi min ashaydaani rajiim yursil
halkani waa markaska umucadiya kaas oo ka mid a maraakiista lagu barto culuumta sharciga ee ka furan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana wax ku barta dumar aad u tiro badan muddo sanada oo ay haweenka deegaankaasi ku baranayeen qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada dhowaan ayaan booqasho ku tagay deegaanka dharqo waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culuumtiisa ayay haweenka deegaanka dharqo ku soo bandhigeen isla deegaanka taasoo si aadaa looga dareemayo dadaalka uu geliyey maktabka dacwada ويمددكم بأموال وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقورا bismillaahi raxmaani raxiim may baanta ha ku jeedaana gasidatu khayrunisaa'i un oo kumadana gabdhood deegaanka dhaargoolka barado khayrunisaa'i ilbaaratu taqiya datu silaahi lciifatu lxayiya qad xaafadat calaa salaati alkhamsi wakulu maa fiihi zakaatu nafsi تتلو كتاب ربها لا تهجروا ذاكرة لربها تستغفروا قد جعلت وكرن نسب عينها أمينة وفية بدينها تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شانها محرم ما سافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها إن أطلقت لحاجة لم تخضعي قولها وصوتها لم ترفعي حافظة لفاجها وللبسار أجمل وصفها الحياء والغفا إن خرجت تخرج بالحجاب شرعه المشروط في الكتاب لم يبدو منها إن بدا شيء سوى عيونها لكي بها درب ترى ما حسرت عن ساعد أو ساقي لا تثم الرجال في الأسواق
qaar ka mid ah hooyooyinka iyo gabdhaha mucalimaadka ka ah deegaanka dharqo ayaa dhankooda soo bandhigay heerarka aqooneed ee dumarka deegaankan tirada maraakiista ka furan iyo duruusta ay ku bartaan hooyooyinkii dhargaka noolay unaana ankawiina madarasata umacadhiya uma habiiba ana ahaa maybaantaa ku jeediya ilaahay kama hadsan maankama hadyaane culmada islaamka ooninka sabab haayan walbarashadan walbarashadan maybua kubilowdaas dhilibta ilaa anka agdaqi iilka ana oo tariyaahay taralihidan kumid aha ilaa sagiireedanka yar todoba sana yawalka baradahan ilaahay ankama hadsan antiiba ilaahay diinshay kitaabshay aaminsagna ani walbaradaanga faraan haa ilaa antii banaanka jaraan yaa fadaana ni may buaha diinka ilaahay kuqiib qaadadaan baradaankii inkawiin ikii inkayarba meelin dhaafsanyanin lahaan una oo gabdho walka baradaa kumid ana baay muxaafadad bay dhowo tuulada dharga mayba markas ekyaale afar markaska koowaad umaatiya kan labaad may laray alhuda kan saddexaadna may laray umusalama kan afraadna may laray asmaa bint abibakar dadka dhikadaan gabdho wiingow walaalka baradaawna alqur'aanu alkariim wa culuumihi se tajwiidka dhinaca tajwiidka mayba laka baraday sifaat makhaarij alxuruuf asifaat riyaadat lisaan intaasa laka barade maykaa laka baraday giibta aqiidadana altarbiyat alislaamiya khud aqiidataka mayba laka baraday giibta kaleed kitaabka la raw hisnu muslim gabdhoona waqtiga dhikadaan maybua hiraab salaad subaxdii saddexsaa ilaa lisa dhatyo duruusta soodaas qaar kalena may dhikadaana bacdul asar ilaa iriido ku dhiyaaso unoo ana gabdhoo deegaanka dharga oo ana gabdhoo macalimiinta madaarista unoo ana mayba iyatan dhowaana mujaahidiinta dhammaan yoonkawiin amiirka abu cubeyde xafidahullahu wara'ah mujaahidiinta mayba iyadan jeelna maalinkaas inuuna garab surnaana oo una sheebabkaga kaalmayna oo buskudka unudumna walkastuuna awoodaan iyo tabataan dhontandi mujaahidiin maalinkastuna kore ka garab surnaana taasa iyadan jeelnuaan hemigaana iyagoana ka dadaalaana tankal mujaahidiin mayba kacodsadaan inay madkasta yoona kor surnaadaan oo yoo madkastana kormeeraan walbarashadaana iyo xaaladaana sii ata in meeluhuna mustawigaana maraw markastana nahanii booqdoona nooku argo taasa iyadan jeelna inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay maraakiista ka furan ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadan waa kuwa si aadaa looga dareemayo isbeddel xagga dacwada maadaama yar iyo weyn bulshada qeybahooda kala duwan ay si aadaa ugu xiran yihiin goobaha waxbarashada kuwaasoo si guud u isbeddelay hemigooda una jihaystay waddada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa aad baad umahadsantahay abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu